الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله darsigeennay ahaa gabadha muslimadda shaksiyadeeda iyo waxa looga baahan yahay waajibaadka laga rabo shaksiyat almar'a almuslima ayaynu waxaynu caawa qaadanaynaa qodobkii toddobaad baabkii toddobaad lix baab baynu soo marnay li qodob marka baabkaana waa baabkii toddobaad wuxuuna leeyahay almar'atu almuslima maca aqaaribihaa wadawi raximaha gabadha muslimaddaa waajibka ka saaran inay qaraabadeeda iyo dadka maaragtay raximka qaraabada inay xiriiriso iyo sida ay u xiriirinayso ayaynu ka hadlaynaa caawa haddii rabi idmo qodobka ugu horeeya arxaamta ay leedahay gabadha muslimadda oo xidhiirinayso islaamku si fiican buu uga hadlay gabadha muslimadda marka oo caqliga leh oo diinteeda fahmaysa oo ku soconaysa hadyiga nebiga calayhi salaatu wassalaam oo diinta islaamka ku dhaqmaysa waxaa waajib ku ah oo laga raba inay qaraabadeeda xidhiiriso waana laga doonayaa in ay xiriiriso u baarinimo samayso ixsaan u samayso haddaba arxaamta waxaa la yidhaahdaa hum ulaqaarib waa aqaaribta waa dadka kuu dhowbaa qaraabo ama waxa weye arxaam la yidhaahdaa oo labada jihoba dhinacay doonaan ha kaaga dhowaadeen waa inuu qofkaasi nasab kula wadaagaa nasabkuna waxa uu u kala baxayaa ama xagga aabbaha ama xagga hooyada labadaba qaraaba le arxaam bay noqonayaan oo qaraaba la yidhahda marka qaraabadaa lagu leeyahay xiriiri ama kuwa aad ku dhaxlaya ha noqdeen ama aad dhaxlaysid ama kuwa aan ku dhaxlayn adiguna aadan dhaxlayn ha noqdeen labadaba inaad xiriirisid baa laga rabaa waayo sababtu waxa weeye qaraabadii waxay uqeybsamayaan arxaamtii labo qaar waxa weeye kuu dhow oo ku dhexlaya adna aada dhexlaysid sida ilmahaaga waxa walaalaha aabbaha hooyada waxa weeye dee dadkii dhaxalkaaga lahaa ama adiguna aada dhexli kartay waa qaraabo waana arxaam waa kuu dhow yihiin laakiin waxaa dhici karta inay qaraabadii markaa haddana qaar kale oo markaa dhaxalkii aan soo gelin inay noqdaan sida abti iyo habaryar iyo waxa weeye dadka noocaas oo kalea ama ilmaadeer wixii ka hesheeya calaa kulli xaal arxaamta aynu ka hadlayna caawa oo laga doonaya gabadha muslimaddaa inay xidhiiriso waa cid walba oo qaraabo la'ah ama ha fogaadeen ama ha dhowaadeen gadaal aakhirka ugu dambeeya dersiga ayaynu ku arki doonaa inay qaraabada aad iyo aada u fog tahay oo dad aada u fog ay qaraabada noqon karaan sidaa daraaddeed waxaynu ogaan doonaa soomaalidu siday u dhan tahay kulli inay qaraabo yihiin oo qabiilkaaga keliya maaha iyo dadka aada ka dhalatay ee soomaalida oo dhan inay qaraabo ku noqon doonaan ayaynu ogaanaynaa sidaa daraaddeed waxaynuu baahan nahay in dadka la xiriiriyo diinta islaamku aada iyo aad ayay arrintan uga hadashay axaadiis iyo waxa weeye aayadaba aad bay uga hadleen waxaynu soo qaadanaynaa xadiidka nebiga calayhi salaatu wassalaam inoo caddeeyey waxa uu yidhi xadiidkii muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslimba ay warinayaan oo laga warinaya abu hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina allaha tacaala khalaqa alkhalqa xatى إda farqa minhm qaamat الraxim faqaalat allihii subxaana qaadirka ah markuu khalqiga abuuray oo uu dhameeyey oo khalqigii oo dhan uu taam ka dhigay ayaa waxaa istaagtay raximkii qaraabadii baa istaagtay oo weliba riwaayadaha caddaynayee waxa ay qabsatay carshiga ilaahay qawaa'imtiisa ayay qabsatay markaasay waxay tidhi haadaa maqaamu alcaa'idi bika booskaani waa midaan kaa magangelayo min alqadiica booskaani waa mid lagaa naba lagaa magan galo in la igooyo qaala nab qaala wuxuu yidhi markaa ilaahay nacam haa ey waa macnaha saad u magan gashay wey amaa tardayni miyaadan ka raalli noqonaynin an asila inaan xidhiiriyo man wasalaki qofkii ku xidhiiriya wa aqdaca aan gooyo man qadacaki qofkii ku gooya qaalat bala haabay tiri raalli baan ka ah qaala ilaahay waxa uu yidhi fadaliki laki kaa ayaad leedahay uma qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi iqra'uu in shi'tum akhriya haddii aad doontaan aayadda qur-aanka fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum wa acmaa absaarahum fii suurati maaragtay moxamed u fiirsada marka allihii subxaana qaadirka ahaa wuxuu hal halkaan inoo caddeeyey xadiidkaas saxiixa ah oo nebiga calayhi salaatu wassalaam inoo keenay oo xadiisulqudsiga ku jiro qeyb xadiisulqudsiga macnaha inuu allihii subxaana qaadirkaa uu saa u ballan qaaday caddaynaya hadalkii dhex maray raximka qaraabada iyo waxa weeye jawaabtii ilaahay u celiyey kabacdi markaa nebigiina inoo caddeeyey wuxuu xadiidkaani marka inoo caddaynayaa waadix inooga dhigay in haddii la gooyo qaraabada ay ka ratimaysa markaas inuu ilaahay qofkaa qaraabada gooyey uu goynayo haddii qaraabadii qofkii xidhiiriyana inuu ilaahay xidhiirinayo aayaddana waxaynu ka fahmaynaa inuu ilaahay inoo caddeeyey qaraabada oo la gooyo inay sabab u noqonayso waxa weeye fasaad dhulkii inuu fasahaado sababna u noqonayso in nacladii ilaahay dadkii ku dhacdo haddaba qaraabo goysnimadu waa arrin adag cuquubo badan baana ka ratimta ka ratibanta gadaal bayna inooga imaanaysaa oo axaadiista waynu arki doonaa inuuna xataa jannada gelaynin qaadicu raxim rag iyo dumarna waa isku mid haddaba waxaa loo baahan yahay in qaraabadii la xiriiriyo oo qofku uu allihii subxaana qaadirkaa kaga cabsado qaraabada oo wixii markaa waxa weeye awooddiisa oo uu ku xiriirin karo inuu ku xiriiriyo uuna marnaba goynin qaraabadii wa qaala tacaala waataquu allaha aladii tasa'aluuna bihi walarxaam faqad amara allahu tacaala bitaqwa bitaqwa allah ilaahay aayaddan wuxuu inagu amray taqwada ilaahay in ilaahay laga cabsado taqwaduna waxa weeye itimaaru awaamir illahi wa ijtinaabu nawaahi in wixii ilaahay ku amray aad la timaadid wixii ilaahay kaa nahyina banaanka ka martid kabacdina ilaahay wuxuu ina amray qaraabadii in la xiriiriyo waayo waad ujeedaa wattaqu llaha ilaahay markuu yidhi haddana waxaa lagu daray markaa waalarxaam amarkii labaad oo la isfaray in la sameeyo waxa uu noqday qaraabadii haddaba waxay aayadahaasi kutusayaan inay waajib inagu tahay inaynu qaraabadii xiriirino oo aynu marnaba ka tegin qaraabadii wa qaala tacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana markuu ilaahay sheegay waajibka ugu horreeya oo ina saaran inuu yahay ilaahay in la caabudo oo uu ku xijiyey waalidkii in ixsaan loo sameeyo ayuu kabacdi markaa haddana ilaahay wuxuu yidhi wa aati da lqurbaa xaqahu waalmiskiin walu fiirso waaati si baa la yidhi dalqorba kii qaraabada u saaxiibka ahaa xaqahu ay xaqiisa sii oo xiriiri oo waxa weeye ha goynin aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wa bilwaalidayni ixsaana wa bidi lqurba ee kii qaraabada u saaxiibka walyataama walmasaakin ilaa aakhiri alaaya haddaba aayadahaasoo dhan waxay inoo caddeeyeen xuquuqda siday u kala ratiban tahay xuquuqda qofka bilow aadmigaa laga raba muslimkaa waxaa ugu horreeya xaqa ilaahay inuu ka soo baxo haddana markaa xaqulwaalideyn waalidka xaqiisa inuu guto kabacdi markaa qaraabadii siday u kala dhow yihiin oo waxa weeye tadarujkaa inuu sameeyo ayaa waxa weeye ilaahigi subxaana qaadirkaa sidaa uu inoo baray oo la isugu xijiyey xuquuqda ilaahay baad ka bilaabay ilaahay baad caabudaysa wax alla wuxuu kaa xaaraantinimeeyaa banaanka ka maraysa wuxuu ku amrayna waad la imaanaysaa kabacdi markaa waalidkiina ixsaan iyo wanaag baad u samaynaysaa waalidkii markii aad ka soo gudubtidna qaraabadii baa kusoo xigsanaysa oo waxa weeye maaragtay fal adnaa sida u kala sokeeyaan oo waxa weeye midba midka kale uga dhow yahay ayay markaa isugu soo xigsanayaan haddaba diinta islaamku waa diin doonaysa mutakaamil dadkii oo dhan inay noqdaan dad isku xiran oo raabida ka dhaxayso isku xir uu ka dhaxeeyo qaraabadnimadaani marka iyo nasabkan dadka isku xiray oo dhiigga ay wadaagaan oo dadkii saa isugu xiran yihiin haddii aan la xiriirin oo la iska warqabin waxa weeye oo la isgooyo waxaa imaanaysa markaa tabaayun in aad iyo aad loo kala dheeraado oo markaa ay dhibaata meeshii ka dhacdo haddaba sida islaamku inoogu caddeeyey qaraabada xiriirinteeda oo nebigu inoo amray oo diinteennu inoogu caddaysay diimihii hore oo dhan waxa weeye lama ay imaan sidaan oo waxa weeye diinteennu aad bay u waadixisay mana yaqaanin maanta waad aragteen caalamulgarbi oo waxa weeye caalamulislaam maayo caalamka kale dadka aan islaamka ahayn waxa weeye qaraabo ma yaqaanin qofkii waxa weeye hooyadii maalintii iyo aabihii dhalay buu ka dhaqaaqayaa maalintuu ka baxo waxa weeye da'dii teenageka ay yidhaahdeen haddaba marka waa arrin aad iyo aad u khatara oo aad iyo aad u foolxun bal nebiga calayhi salaatu wasalaam marka aynu fiirino siduu u caddeeyey qaraabada iyo siduu uga bilaabay aynu fiirino oo waxa weeye bal dacwadiisa marka ugu horreysay oo dacwada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey oo waxyigu u yimid oo nebiga laga dhigay waxyaalihii ugu horreeyey bacda tawxiid waxay ahayd silatul arxaam inuu dadka ku booriyo oo uu faro in qaraabada la xiriiriyo waxaana arrintaa inoo caddaynaya oo waadix inooga dhigaya xadiidkii dheeraa waxa weeye fi xadiidi abi sufyaan alطawiil maca hiraqla abu sufyaan waad ogtihiin waa nebiga qaraabadiisii iyo dadkii aada ugu dhowaayo isku faamilkaana ilma adeerka ahaayeen wey gaal buu gaalnimadiibuu ku jiray markii bacda uxud dagaalkii la galay oo waxa weeye xudaybiya sulxulxudaybiya uu dhacay oo heshiiska la galay toban sano inay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh toban sano inaan dagaal dhicin oo la isnabadgeliyo ayuu waxa uu sameeyey isaga iyo rag la socda waxay aadeen hiraqla cadiimu ruum waa ninkii ruum madaxweynihii ruum markaa haystay oo halkaa iyo waxa weye ardu ruum baa lahay markuu u tegey marka ninkan hiraqla waxa uu ahaa nin diintii nasaarada wax ka yaqaana oo waxa weeye nin diin loo waxa weye kitaab ahlu ahlu kitaab u ahaa ma ahayn sidaan qurayshta oo kale dad waxa weye cawaamo mushrikiina ma ahay dad diin yaqaanay ahayn oo nasaara wuxuu yidhi marka yaa idinku dhow rag badan bay ahaayeen raggiibuu u yeeray turjumaanna waa u yeertay wuxuu yidhi ninkee idinku dhow xagga qaraabanimada ninkaa nebiga sheegtay nebi maxamed buu ku jeedaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu abu sufyaan wuxuu yidhi anaa ugu dhow kaalay buu yidhi halka soo fadhiiso nimankii kalena gadaal buu ka mariyey turjumaankiina uu u yeerto wuxuu yidhi u sheeg ninkan su-aal baan weydiinayaa su-aalaan weydiinaya hadduu wax beena ii sheego nimankiinaa ka dambeeya ku beeniya oo u caddeeya inuu ninkaani been sheegay haddaba marka xadiidku xadiis dheer buu ahaa macal shaahidkeennu waxa weeye hiraqla su-aalihii uu weydiiyey waxaa ka mid ahaa famaadaa ya'murukum nebiyukum war ninkaa nebiga sheegtay oo soo baxay waxyaalaha uu ida amraya maxaa ka mida buu yidhi oo muxuu ida amraya oo idaleeyaha sameeya qaala abu sufyaan wuxuu yidhi yaquulu wuxuu leeyahay ucbud allaha ilaahay keliga caabuda waxdahu walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay keligi inaan caabudno buuna amraya oo aanu shirki u samaynin oo rabbigii subxaana qaadirka aan keligi caabudno haye watrukuu maa yuquulu aabaukum aabaa'ukum waxa aabbayaashiin leeyihiin ay macnaha laate iyo cuzo ay caabudayaanna isaga taga wa ya'murunaa wuxuuna amrayaa bisalaati marka markii hore tawxiidkii buu sheegay iyo caqiidadii nebigu dadka ugu yeerayey kabacdi buu acmaashii usoo daadegay wuxuu yidhi wa ya'murunaa wuxuuna amrayaa bisalaati salaada inaan tukanno wasidqi inaan runta sheegno waalcafaafi inaan zinada iyo xumaanta ka dheeraadno wasila ay silat alarxaam haddaba xadiidkaa waa muttafaqun calayhi wuxuu inoo caddeeyey anna silat alarxaam inay ahayd waxyaalihii ugu horreeyey oo nebigu dadka ugu yeerayey waxyaalihii ugu horreeyey markaa la jooga waxa weeye waa weli abu sufyaan iyo ma soo islaamin waad ujeedaan wuxuu leeyahay abu sufyaan wuxuuna amrayaa silat alarxaam inaanu qaraabada xiriirino ayuuna amrayaa ayuu ku daray waxyaalihii uu amray waxaa kaloo jiray xadiid camar ibnu cabasa radia allahu canhu oo isna aada u dheer wuxuu leeyahay oo aw qawaacidda islaamka iyo aada uga hadlay wuxuu yihi dakhaltu cala anabiyi sala allahu alayh wasalam bimaka nebigaan u imid buu yidhi waa markuu rabay inuu islaamo markaasaan waxaan ku yidhi markaa nebiga u soo galay fii awali nubuwa waa xilligii ugu horreysay qultu waxaan ku yidhi man maa anta maxaa tahay adiga ninkaan weli ma islaamin wuxuu rabaa inuu imtixaano oo su'aalo weydiiyo markaasuu nebigu wuxuu yidhi nebiyu nebi baan ahay fa qultu waxaan ku yidhi wamaa nebiyu nebi waa maxay qaala wuxuu yidhi markaa nebigu arsalaniy allahu ilaahay baa isoo diray qultu waxaan ku yidhi biayi shayin arsalaka muxuu kula soo diray olu fiirso su-aalaha la isdhaafsanaya hadday marka bilaabanaysaa wixii ilaahay uu la soo diray nebiga wuxuu yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi arsalanii bisilati alarxaami in qaraabada la xidhiiriya buu ila soo diray wa kasri alawthaani sanamyada in la burburiyo wa an yuwaxid wa an yuwaxid allaha in ilaahayna la keliyeeyo laa yushrak bihi shay-un aan cidna lala wadaajin ilaa aakhir alxadiid idna waa xadiis dheer oo imaamu muslim baa werinaya ma u jeedaan marka ikhwaani fi illaah nebigu wuxuu ka bilaabay halkan xadiidkan arsalaniy allahu bisilati alarxaam in qaraabada la xiriiriyo ayuu ilaahay ila soo diray ay bacda tawxiid iyo waxa weeye arkaan islaam calaa kulli xaal xadiidku wuxuu caddaynayaa inay tahay silat alarxaam waxyaalihii ugu horreeyey oo nebiga calayhi salaatu wassalaam uu dadka ugu yeerayey haddaba marka qof walba oo muslima waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo arrintaas sidoo kale can abi ayuub alansaariy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ana rajula qaala ya rasuula allah nin baa waxa uu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam akhbirnii bicamalin camal ii sheeg yudkhilunii aljanna jannada igeliya oo aan jannada ku galo faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi tacbud allaha ilaahay baad caabudaysa walaa tushrik bihi shay-a ilaahayna shirka ha u samayn wa tuqiimu asalaa salaadaad oogaysa wa tu'ti zakaa sakadaad bixinaysa wa tasilu raxim raximkiiyo qaraabadana qaraabadana waad xiriirinaysaa muttafaqun calayh xadiidkaana waad u jeedaa nebiga marka la weydiiyey camalka ugu fiican oo jannada lagu galo camal ii sheeg buu yidhi ninkaana aan jannada ku galo oo aan ku dhego ogaadana nebiga calayhi salaatu wasalaam rag waxaa laga yaabaa inuu ninkaasi meel fog ka yimid qaarkood intay nebiga u yimaadaan bay waxay odhan jireen rasuulka ilaahayow axkaamtii shareecada islaamka aad bay u badan tahay waxaan rabaa camal kooban oo aan qabsado oo aan jannada ku galo iisoo koob oo iishe saas oo kale haddaba ninkaan markuu yidhi rasuulka ilaahayow camal ii sheeg aan jannada ku galo wuxuu ugu soo koobay afartaa camal tawxiidkii waayo waa waxa ugu horreeya waa miftaaxuljanna tawxiidku waa miftaaxuljanna qofkaan tawxiidka iyo caqiidada iska sixinna waxa weeye waxa kaloo dhan waxba tari mayaan tawxiidkii markuu ka saxay oo yidhi tacbud allaha walaa tushrik bihi shay-a ilaahay baad caabudaysaa shirkina ha u samaynin ayuu salaadii ku xijiyey waayo sababtu waxa weeye salaadu waa rukniga labaad oo bacda tawxiid waa ruknigii labaad wey oo arkaan islam zakadii buu ku ku xijiyey ka bacdi markaa nebigu waxa uu ku xijiyey watasl watasil raxim watasil raxim raximkii baad xiriirinaysaa qaraabadii baad xiriirinaysaa haddaba marka inay camalkan qaraabada oo la xiriiriyo ay tahay camal aad iyo aad u wanaagsan oo jannada lagu galo ayuu xadiidkaana inoo caddaynaya waxaa kaloo faa'iidaah oo axaadiista mid walba waxa uu kutusayaa fawaa'id cajiib ah oo qofka muslimkaa qalbigiisa iyo niyaddiisa dhisaya laba arrimood oo kale oo dadku jecel yihiin oo aad iyo aad dadku u jecel yihiin ayuu xadiidkan soo socdana inoo caddaynaya bilow aamniga waxaad ogtihiin fitradiisa waxaa ku abuuran inuu maal badan helo inuu risaaqadiisu waasic u noqoto iyo inuu cumri dheer helo labadaba dadku waa jecel yihiin labadaba dadku waa jecel yihiin bal waaba sababtii keliya oo nabiyullaahi aadamba calayhi salaam waxa weeye shaydaanku kaga faa'idaystay haye haddaba marka xadiidkan anas ibnu malik radia allahu canhu waxa uu leeyahay ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yihi rasuulka waxa uu yihi markuu xadiid uu ku yihi xadiidkan man axaba qofkii jecel an yubsada lahu qofkii jecel in loo fidiyo oo waxa weeye maaragtay loo dheereeyo loo fidiyo an yubsada lahu fii risqihi risaaqadiisa in loo fidiyo qofkii jecel yani macnaha uu xoolo badan inuu helo oo risaaqadiisa waasic u noqoto wa yunsaca loo dibdhigo oo loo kordhiyo weeye lahu isaga fii atharihi ay cumrihi falyasil raxima qaraabadiisa ha xiriiriyo qaraabadiisa ha xiriiriyo xadiidkana waa xadiid saxiixa oo waxa weye maaragtay muttafaqun caleyh haddaba marka xadiidkan waxaa dhici karta dadka inay qaaris yihaahdaan qofka irsaaqadiisii waa wax awal loo qoray waa wax awal loo qoray haddii marka awal loo qoray risaaqadiisii cumrigiisiina awal loo qoray see marka loo ziyaadinaya oo ay ziyaadadaasi xaggee ka imaanaysa haddaba marka waxaa muhiima inaynu ogaano culummadu say xadiidkan u sharaxeen inaynu faano inaynu faano say xadiidkan culummadu u sharaxeen waxa uu leeyahay alcalaamaة اlalbani raximah اllah imaamu ahlu sunna fi hada alcasr waxa uu leeyahy falxadiidu calaa daahirihi xadiidka daahirkiisaa lagu wadaya ana allaha tacaala jacala bixikmatihi silaة الraxm sababa sharciya liطuli اlcumri wakadalika xusnu اlkhuluq wa xusnu اljiwaar kama fi bacdi اlaxaadiid asaxiixa wuxuu leeyahay sheekh albani raximah اllah wuxuu ku diidayaa halkan qaar ta'wiiliyey xadiidka oo yidhi waa barako waa loo barakaynaya qaar baa waxay yidhahdeen culummada ziyaadat lcumri waxa weeye waa loo barakaynayaa ee ma aha cumrigii inuu u dheeraanayo wuxuu yidhi marka xadiidka shiikhu daahirka xadiidka ayaa la qaadanaya la ta'wiilin mayo waxaana weeye allihii subxaana qaadirkaa waxa uu ka dhigay silatu larxaam sabab sharciya oo qofka cumrigiisii ku dheeraanayo keligeed ma aha xusnu lkhuluq waxaa soo aroortay in cumriga ku dheeraado akhlaaqda wanaagsan xusnuljiwaar qaraabada oo la wanaajiyo ee waxaan leeyahay deriska oo la wanaajiyo waa inoo imaan doonaa baabka deriskuna haddaba kama hor imaanaya buu yidhi xadiidkani axaadiidta kale waayo sababtu waxa weeye iskama hor imaan mayaan waxayna iskaga hor imaanaynin qofkan allihii subxaana qaadirka ahaa wuxuu og yahay qof walba wixii uu samaynayo sowma sida masalan sacaadada iyo shaqaawadoo kale qofka saciidka ah oo ahlu jannaha ah allihii subxaana qaadirka ahaa waxa uu waafajinayaa wixii jannada lagu geli lahaa qofka shaqigaana waxaa lagu hanuuninayaa wixii uu naarta ku geli lahaa waayo waatuu nebigu yidhi icmaluu fa kullu muyasarun limaa khiluqa lah qof walba wixii ilaahay uu u khalqay baa loo fududaynaya qof walba wixii loo khalqaa loo fududaynaya faman kaana min ahli sacaada qofkii ah ahlu janno waxaa loo fududaynayaa camalkii ahlu jannaha qofkii ah ahlu naarna waxaa loo fududaynayaa camalkii ahlu naarka fa ama man acdaa waataqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusraa waatuu yidhi ilaahay qofkii rumeeya oo iimaan yeesha oo wanaag la yimaada dariiqii jannadaa loo fududaynaya haddaba marka khulaasadu waxa weeye waxa weeye qofka qaraabadiisa xiriiriya waa sabab sharciya oo nebigu inoo sheegay oo waxa weeye inuu cumrigiisii dheeraanayo oo allihii subxaana qaadirkaana waa og yahay ilaahay baana ku hanuuninaya qofkaas waxa weeye arrintaa loogu talagalay rabbigii subxaana qaadirkaa baa ku hanuuninaya qofkii doonaya kalaamka sheekha albani raximahullah inuu raajicana waxa uu ka helayaa kitaabka adab lmufrad uu tacliiqa saaray oo waxa weeye saxiixu lbukhaari uu lahaa adab lmufrad safxada soddon iyo labo ayuu ku tacliiqinayaa alcalaamaة اlalbani raximah اllah raxmatan waasica haddaba xadiidkan wuxuu inoo faa'ideeyey in qofkii doonaya risaaqada ilaahay inuu bara u badiyo oo xoolo badan uu helo ama cumrigiisa loo dheereeyo inuu qaraabada xiriiriyo oo ay sabab noqonayso markaa in haddii uu qaraabada xiriiriyo arrintaa uu helayo wa kaana ibnu cumar radia allahu canhu cabdullahi ibnu cumar wuxuu ohan jiray wuxuu yidhi man itaqaa rabbah qofkii ilaahay ka cabsada wa wasala raximahu qaraabadiisana xiriiriya nusi'a fii ajalihi cumrigiisa waa loo dheereeyaa nusi'a ey dib baa loogu dhigaa oo cumri dheer buu helaa weeye wa saraa maal maaluhu maalkiisuna waa bataa wa axabbahu ahluhu qaraabadiisuna way jeclaadaano dadkiisaa jeclaada imaamu albukhaari ayaa ku warinaya fi adab almufrad oo waxa weeye waa saxiix wey haddaba marka u fiirso saasuu u fahmay xataa cabdullaahi ibnu cumar waana inagii nidhi qofka muslimkaa waxaa shardiya inuu fahamkii saxaabada raaco oo raaca itibaacu alkitaab wasunna calaa fahmi salaf asaalix cabdullaahi ibnu cumarna waad og tihiin waa saxaabadii weliba raggii waxa weeye min kibaar saxaaba ugu wanaagsanaa xagga cilmiga iyo diinta ragga ugu horeeya inuu yahay marka wuxuu inoogu fasirayaa xadiid atarkiisaani xadiidkii horuu fasirayaa oo wuxuu caddaynayaa haddaad ilaahay ka cabsatid qaraabadana xiriirisid in laguu dibdhigaya ajalkaaga xoolahaaguna badanayaan dad ahalkaaguna uu ku jeclaanayo waay haddaba marka waxaa la rabaa gabadha muslimadda ah inaynan marnaba ka daalin inay xiriirinaysa qaraabadeeda oo ayna ku mashquulin hawsha guriga keliya iyo ilmaha oo ayna markaa ilaawin dadka qaraabada oo waxa weeye ka doonaya inay xiriiriso waa inay ku dadaashaa marka oo waxa weye ay xiriirisaa qaraabadii haddaba cuquubada ku soo aroortayna aad iyo aad bay u badan tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayo qaadicu raxim mid qaraabadiisa goynaya oo qaraabo goysa jannada ilaahay ma gelayo muttafaqun caleyh xadiidkaa markaa waxaynu ku fasiraynaa sidii kabaa'irta culummadu ay ku fasireen oo waxa weeye haddii uu xalaashadona inuu qaraabada gooyo haddii uu xalaashado istixlaal la yimaado waayo waxaa jirta ikhwaani fillaah qofku mar haddii uu muslim yahay hadduu muslim yaho ashahaadanayo waxyaalaha dunuubtaa oo uu ku dhaco oo kabaa'irtaa lagu gaalaysiin mayo oo waxa weye gaal ku noqon mayo ilaa inuu xalaashado marka imaamu dahabi raximahullah kitaabkiisa alkabaa'ir markuu kabaa'ir badan tiriyey ayuu wuxuu leeyahay saas oo wuxuu leeyahay caamatu lkabaa'ir kabaa'irtoo dhan waxaan leenahay qofkii ilaa macluum min addiini bidaruura inay noqoto mooye lagu gaalaysiin mayo ee waxau noqonayaa taxta alwaciid wa ilaa haddii kale khawaarij baynu noqonayna waayo khawaarijta waxay tiraahdaa qofku markuu camal kabiiraha ku dhaco waa gaal kabaa'irtuna kulli waa isku xukun oo qaacidadaasaad marinaysa marka qaadicu raxim qaraabada oo la geeyaa waa la gooyaa waa dembi weyn oo qaraabogoys qofkii uu noqdo haddaba dembigaa weyn marka laa yadkhulu ljanna meeshuu nebigu ka yidhi waxay yidhahdeen culummadu laba arrimood wey imaa haddii uu xalaashado waa ku gaaloobayaa oo weligii janno indha saari mayo haddii laakiin uunan xalaashan ee uu muslim yahay macsiyo weeye ee jannada horey ka geli mayo ilaa inuu ilaahay cafiyo mooye oo waxa weeye maaragtay ciqaabta marka laga soo jaro kabacdi aakhirka dambe oo waxa weeye shafaacada nebiga iyo wuu ku soo baxayaa maadaama uu muslim yahay oo aakhirkiisa jannada wuu gelaya ee waxa weeye horay janno ka geli mayo oo dadka muslimiintaa oo wan wanaagsan markay jannada hore ka galaan isaga xagga naartaa loo leexinaya ilaa inuu ilaahay cafiyo mooye waay haddii uu xalaashadona hadda markaa waa baabkiisu waa gaar oo waxa weye maarata arrin khatara wa qaala abu hurayra radi allahu canhu wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nebigan ka maqlo yaquulu odhanaya ina acmaala bani aadam tucradu cala allah tabaaraka wa tacaala cashiyata kula yowmi khamiisin leylat aljumuca acmaasha bilow aamnigu ay sameeyaan ilaahay baa loo koryeelayaa oo waxa weeye maaragtay loo bandhigayaa habeen walba oo jumcuhu soo gelayo maalinta khamiista habeenka jumcuhu soo gelayo falaa yuqbalu camalu qaadici raxim mid qaadici raxima camalkiisa ilaahay ma aqbalayo waa arrin khatara iyaduna oo qofkii qaraabadii haddii uu gooyo waxaa ka ratimaysa inaan camalkiisiiba la aqbalin waxaa warinaya imaamu albukhaari fi adab almufrad ayuu ku warinayaa waxasanahu asheikh alalbani raximah llah fi saxiixi tarxiib ayuu xasan kaga dhigay waan xadiidkaa xasanka haddaba marka wuxuu ina barayaa xadiidkaana inayba qaadicu raxim qofku hadduu qaraabada gooyo inaan acmaashiisii ilaahay aqbalaynin oo ay sabab u noqonayso in camalkiisii la aqbali waayo maadaama uu dembigaa weyn ku jiro oo waxa weeye uu qaraabo goys yahay haddaba qof walba iska ilaali salaadaadii iyo soonkaagii iyo cibaadadii aad samaynaysay in la yidhaahdo lagaa aqbali mayo maadaama aad qaraabadii goynaysid waa arrin aad iyo aada u khatara walciyaadu billaah ilaahay haynaga badbaadiye waxaa kaloo iyadana khataroo wax laga baqaa oo aad iyo aad qofka muslimkaa qalbigiisa u gilgilaysa qadiicatu raxim waa dembi aad iyo aada u khatara weliba wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wassalaam maa min dembin dembi ma jiro maa min dembin ajdar an yucajila allahu lisaaxibihi alcuquuba fi dunya maca ma yadakhiru lahu fi alaakhira min albagyi wa qadiicati araxim nebigu xadiidkan waxa uu ku leeyahay ma jiro dembi ka mudan in cuquubada ilaahay u soo dedejiyo qofkii dembigaa galay oo adduunyada cuquubo loogu soo dedejiyo iyadoo haddana dembi kale iyo waxa weeye ciqaab aakhirana ay sugayso in adduunkana lagu ciqaabo dembiga labadaa dembi baa ugu ugu mudan waxa weeye albagyi oo xadgudubka bagyi inaad dadka islaamkaa xadgudub iyo dhibaato ku samaysid ama markaad dil ha noqoto ama cirdigiisa ha noqoto ama wax ka sheegid ha noqoto noocay doonto baqyi iyo dulmi inaad samaysid iyo qadiicati raxim qaraabogoysnimo xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo imaamu axmed iyo ibni maaja iyo keyrkood baa werinaya wa saxaxa waa calaamatu alalbani raximahu llah fi saxiixi aljaamici asagiir ayuu ku saxiixinaya wuxuu inoo caddeeyey marka inayba adduunka kuugu imaanayso ooba ay sabab u noqonayso in adduunkii ciqaab qofkii loogu soo dedejiyo haddii uu qofkii qaraabo goys noqdo aynu iska ilaalina marka ikhwaani fillah qaraabada inaynu goyno waa arrin aad iyo aad u khatara waa dembi aad u weyn wa ayu dembin acdam dembi ka weyn waa maxay arrinta ilaahaygii subxaana qaadirka ahaa uu yidhi hala yeelo oo ina amray oo waxa weeye inagu waajibiyey oo markaa lagu tunto oo amarka ilaahay la diido waxaa kaloo sugnaatay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam alraximu wuxuu yihi nebiga calayhi salaatu wassalaam ina araxima shijnatu min min araxmaan taqulu ya rabbi inii dulimtu ya rabbi inii qudictu ya rabbi inii ila aakhir alxadiid kabacdi baa markaa waxaa hadlaysa qaraabadii baa hadlaysa waxay odhanaysaa ilaahayo waa lay dulmiye ilaahayo waa lay gooye ilaahayo dhibaataa la ii geysa kabacdi baa markaa ilaahay wuxuu leeyahay intuu u jawaabo alaa tardayna an aqdaca man qadacaki wa asila man asalaki man wasalaki miyaadan ka raali noqonayn inaan xidhiiriyo ciddii ku xidhiirisa ciddii ku goysana aan ku aan gooyo waa arrin khatara marka oo qofka islaamkaa qalbigiisa aad iyo aad wax ugu dhimaysa haddii lagu yidhaahdo qaraabadii haddaad goysid ilaahay baa ku goynaya hadda qofka ilaahay gooyey oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirkaa uu gooyena hadda qof agtiisa khayryaal ma aha xadiidkana imaam albukhaari baa fi adab almufrad ku warinaya wa xasanahu sheikh albani raximah llah fi ladab almufrad marka axaadiidta waciidkooda qofku waa inuu aad iyo aad isaga ilaaliyaa intaa iyo ka badanba waa ku soo aroortay inuu qofku haddii uu qaraabada gooyo inuu cuquubo adag uu waxa weye ku dhacayo waxaa kaloo sugnaatay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam inuu ilaahay yidhi xadiis saxiixa ana araxmaan wa ana khalaqtu araxim wa shaqaqtu lahaa ism lahaa min ismi faman qadaca faman wasalahaa wasaltuhu waman qadacahaa qadactuhu aniga raxmaan baan ahay buu yidhi ilaahay ay dhuraxma allihii raxmad iyo naxariis u saaxiib ahaa wa anaa khalaqtu raxim raximkana anaa abuuray wa shaqaqtu lahaa min ismi isimkayga raxmaan baanan uga soo jeexay magacaan ay macnaha raxmay ka timid qaraabo raxim waa macnaha qaraaban raximnimadaas waxay ka timid raxmad iyo wanaag qofkii xiriiriya waan xiriirinayaa qofkii gooyana waan goynaya adab almufrad ayuu ku warinaya imaam albukhaari wa saxaxahu alcalaamatu alalbani fi ladab almufrad raximahum allahu jamiican haddaba marka adilada noocaasa oo faraha badan kulle waxay inoo caddaynaysaa qof muslima rag iyo dumarba oo adiladaa maqlay ama waxa weeye maaragtay garanaya inayna marnaba aynan waxa weye qaraabadoodii goynaynin inay ku dadaalaanna laga rabo inay qaraabadoodii xiriiriyaan oo waxa weye ay ku dadaalaan haddaba marka see qaraabadii loo xiriirinaya qaraabadii waxaa loo xiriirinaya qodobkaanaan kusoo qaadaynaa tasilu raximahaa almar'atu almuslima tasilu raximahaa xasba hadyi lislaam sida ilaahayga subxaana qaadirkaah kitaabka qur-aanka iyo sunnaha diinta islaamku siday u tartiibisay baa loo tartiibinaya oo see loo tartiibinaya waxaa laga bilaabayaa alum hooyadaa laga bilaabaya uma alab aabbaha lagu xijinaya uma alaqrabu falaqrab siday u kala sokeeyaan hooyadaa ugu horraysa cid la xiriiriyo hooyaa ugu horraysa aabbaa ku xiga culummadu marka waxay leeyihiin sida axaadiis ku sugnaatay ukhtuka walaasha uma akuuka a walaalka uma alaqrabu falaqrab haddaba arrintaas nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid wuxuu yidhi yaa rasuul allah man axaqu bixusni suxba yaa ugu xaq badan in la wanaajiyo qaala wuxuu yidhi ummuka hooyada markaasu haddana wuxuu yidhi yaa ku xiga suya ummuka hooyada yaa ku xiga suya ummuka hooyada saddex jeer markuu yidhi ayuu markii afraad wuxuu yidhi humma abuuka aabbaha kabacdi humma adnaaka adnaaka siday u kala kugu kala xigaan ay alaqrab ilayka falaqrab say kuugu kala dhow yihiin muttafaqun caleyh haddaba qaraabadii warkaa nebigaa kuu caddeeyey hooyadii ka bilow ka bacdi markaa aabbihii ku xiji ka bacdi markaa ku xiji sidii ay u kala sarciyaan waxa weeye ku xiji markaa marka xadiid kalaa odhanaya walaasha haddana walaalka haddana saasay kuu kala xigaan adnaaka adnaaka marka culummadu waxay yidhahdeen mar walba waxaa la hormarinayaa walaalka iyo walaasha walaashaa la hormarinayaa gabadha waayo sababtu waxa weeye way ka daciifsan tahay walaalka oo way ka tabaryar tahay marka mar walba waxaa la hormarinayaa walaasha ayay yidhaahdeen eedada iyo adeerka saas oo kale eedadaa la hormarinaya habaryarta iyo abtiga habaryartaa la hormarinaya daa'iman waxa weye saasay u kala horeeyaan ayay marka culammadu leeyihin waxaa kaloo sugnaatay oo weliba faa'iide ah oo dumarka aad iyo aad faa'iido ugu ah oo ay wanaag badan ka helayaan inay waxa weeye qofka dumarkaa ninkeeda iyo ilmaheeda inay wax ku sadaqaysan karto oo waxa weeye qaraabadii dee mar waxaa lagu xiriirinayaa dhaqaalihii oo waxbaad siinaysa mar waxaa lagu xiriirinayaa hadal iyo waxa weeye la xiriir salaanta wanaagga marba waa si haddaba waxaa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii ciidda inuu dumarka waaniyey oo yidhi waxaan arkay inaad naarta u badantihiina wax sadaqaysta oo xataa min xuliyikunna xataa dahabkiina iyo waxyaalahaad isku qurxinaysaan xataa sadaqaysto war mid walba idinkeeda kamida waxaad haysatid sadaqaysta markuu nebiga saa yidhi calayhi salaatu wassalaam ayaa waxaa dhacday zaynab imra'atu cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu zaynab athaqafiya ayaa waxay samaysay cabdullahi bni mascuud baa qabay mana ay cabdullahi ibn mascuudna dee wuxuu ahaa raggii muhaajiriinta ah oo soo haajiray oo waxba haysan iyaduna naag waxay ahayd markaa wax haysata cabdullaahi bay waxay ku tiri war nebigu wuxuuna amray inaan wax sadaqaysanee orad nebiga soo weydii waxa aan sadaqaysto inay adiga iyo ilmaha aan haysto ilmo hore oo waa ilmo agoonana way hayse in aan ku sadaqaysan karo bal soo weydii markaasu wuxuu yidhi orod adigu u tagoo soo weydii waxay tiri waan soo baxay gurigii nebiga markaan imid mise waxaa joogta gabar kale oo qof dumar oo kale oo iyaduna dantaydoo kale leh bilaal baa soo baxay bilaal baan waxaan ku niri inta u yeernay orod nebiga u tagoo waxaad noo soo weydiisaa arrintaas waxa aan sadaqaysanayno ma ku sadaqaysan karnaa nimankana qaba iyo waxa weeye ilmaha agoonta aan hayno markay nebigu uu u tegey markaa ayuu weydiiyey uu u sheegay markaasuu macal shaahidku waxa weeye halkan wuxuu yidhi lahumaa ajraani laba ajar bay leeyihiin ajru lqaraaba wa ajru sadaqa ajru lqaraaba qaraabadii waa silatu raxim iyo ajru sadaqa sadaqadana ajar bay ku leeyihin xadiidkaa markaa wuxuu inoo caddaynayaa waadix inooga dhigaya waana muttafaqun caleyh inay dumarku wixii ay sadaqaysanayaan inay waxa weeye ninkooda iyo ilmahooda iyo kulli ay ku sadaqaysan karaan oo waxa weeye ay maaragtay ku dadaalayaan xadiid kale nebigu wuxuu ku leeyahay alsadaqatu cala almiskiini sadaqa wa calaa dhiraxim waxa weeye asadaqatu waxa weye hintaani sadaqatun wa sila xadiidkaana nebigu wuxuu ku caddeeyey sadaqada lagu sadaqaysto qofka miskiinkaa waa hal sadaqo waa hadduuna qaraabo kula ahayn laakiin hadduu qaraabo kula yahay waxa weeye waa laba ajar waana sadaqo waana silatu raxim waana xadiid saxiixa oo waxa weeye sheikh albani ku caddaynayo fi saxiix aljaamic asakiir oo wahay xadiis saxiixa haddaba waxaa la rabaa ikhwaani fillah inaynu ogaano waxyaalo badan haddaynu niyadii hagaajinno xoolaha aynu maalin walba bixinayno waxa weye khaasatan dadka debadda jooga lacagaha maalin walba ay dirayaan oo dadka qaraabadaa ay u dirayaan oo qof baa ay odhanayaan qof baa igu soo qayliyey markaasaan boqol u dirayaa haddaad niyeysatid oo niyadaada hagaajisid waa laba sadaqa wey waa miskiin oo waad ku sadaqaysatay oo waa sadaqa waa silatu raxim oo waa qaraabadaadii qofkaan kugu soo qayliyey oo wax ku soo weydiistay waxa weeye markaa laba ajar baad leeda haddaba markaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan in arrintaa lagu dadaalo ayaa la rabaa waxaa kaloo cajiiba oo aad iyo aad wax loola yaabo ah addoon la xoreeyey ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka fadilay inaan la xorayn ee la siiyo qaraabada bal u fiirsada arrintan maymuuna bint bint alxaaris waa xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa cabdullahi ibni cabbaas habaryarti ayaa waxay leedahay waxaan xoreeyey addoon aan lahaa nebigana ma aanan u sheegin markii maalintii dambe nebiga markuu gurigeydii yimid ayaan waxaan ku idhi ashacarta yaa rasuul allah ma dareentay rasuulka ilaahayow annanii actadtu waliidati inaan addoontaydii xoreeyey ma ogaatay oo ma dareentay markaasuu nebigu wuxuu yidhi oo miyaad samaysay awa facalt miyaad samaysay saa qaalat waxay tihi nacam qaala wuxuu yidhi amaa inak amaa inaki low acdaytahaa haddii aad siin lahayd akhwaalaki abtiyaasha abtiyaasha haddaad siin lahayd kaana acdam liajriki kaasaa kuu ajar badnaan lahayd inaad abtiyaashaasi sida aadan xoraynin ayaa kuu ajar badnaan lahayd waa arrin aad iyo aad u cajiiba addoon oo la xoreeyana waad ogtihiin ajarka iyo wanaagga ay leedahay xadiidkuna waa muttafaqun caleyh nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii u sheegi lahayd intaynan xorayn wuxuu odhan lahaa ha xorayne abtiyaashaasi waayo sababtu waxay tahay addoontaan la xoreeyey waa sadaqa laakiin iyadoo la xore iyadoo la siiyo waxa weeye maaragtay qaraabadii waa sadaqa iyo silatu raxim labadaa ajar bay marka heli lahayd oo aad iyo aad u wanaagsan waxaa kaloo sugnaatay qowluhu tacaala markuu soo degay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaasaa soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun fi suurati aali cimraan markay soo degtay wanaagga ma gaaraysaan iyo biriga ma gaaraysaan ilaa aada bixisaan waxa aada jeceshihiin ayaa waxaa istaagay saxaabigii jaliilka ah abu dalxa alansaari ilaa rasuuli lahi sal l sl ayaa u yimid markaasuu wuxu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay ilaahay wuxuu soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ilaahay aayaddaasuu soo dejiyey wa ina axabba maali maalkayga kaan ugu jeclahayna waxa weeye bayruxa waa beer oo waxa weeye xadiiqatu naqli weeye beer timira oo aad iyo aad u wanaagsanayd oo nebigu intuu gala xataa biy wax ka cuni jira aad u wanaagsan bay ahayd ba la yidhi oo u dhow wa inahaa sadaqatun buu yidhi lilaah waana sadaqaystay buu yidhi waa sadaqo meel alla meeshaad doontid dhig ciddaa doontid si nebigu wuxuu yidhi bakin daka maalun raabix daka maalun raabix bakin waa kelimatu tacajub weeye waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye waad liibaantay waa arrin aad iyo aad u guulaysatay wey waana ku maqlay waxaa tiri buu yidhi laakin macal shaahidkeennu waa kan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa inii araa an tajcalahaa fi laqrabiin waxaan arkaa inaad qaraabada u qaybisid oo qaraabada siisid bal u fiirso nabiga calayhi salaatu wasalaam beertii wuu sadaqaystay abudalxa oo is dadka uu yihi meel alle meeshaa doontid dhig ciddaa doontid si isagiibu dib ugu celiy wuxuu yihi qaraabada qaraabadaada si qaraabadaada bal u fiirso waayo sababtu maxay tahay nebigu waa raxiim weeye wuxuu doonayaa ninkaani ajar badan inuu helo wuxuu doonayaa inuu sadaqadii iyo silaturaxim labadiiba inuu isku helo markaasuu yidhi waa yahay rasuulka ilaahayow kabacdibu markaa wuxuu u qaybiyey qaraabadiisii ciddii u dhadaweyd ilma adeertiis dadkii qaraabada ahaa ayuu u qaybiyey muttafaqun caleyh haddaba waa inaynu ogaanaa arrintaasi aad waxay inoo sii caddaynaysaa lacagaha intaa waxa weye dadka qaraabadaa la siinayo niyadda ha la wanaajiyo khaasatan dadka dabadda jooga niyadda ha la fiicneeyo yaan laga dhigin yaa qofkan waa igu soo qayliye keliye niyadaada intaad hagaajisid ukhtii fillaah shilinka aad diraysid waa silaturaxim iyo sadaqa waxaan kaloo halkaan ku soo qaadaynaa oo aynu ogaanaynaa horta qaraabadu ilaa xadkee bay joogtaa ilaa iyo dhankee ayaa qaraabadii ma dad kooban oo dhowbaa mise waxa weeye ilaa iyo dadka aad waxa weeye qaraabo la tahay oo dhan waa dad aada u fog waxaa dhici karta oo halkaan inooga caddaanaysa caawa oo waadix inooga noqonaysa soomaalidu kulligeed inay qaraabo tahay kulli inay qaraabo nahay ayaa halkaan inoo caddaanaysa maxaa arrintaa u daliila dadka qaar baa laga yaabaa dadka qabiyaaladii iyo qabiilku kharibay see aniga reer hebel ula noqon karaa qaraabo shaqada kumeliya inuu yidhaahdo bal halkaan dhegaysta xadiidkan nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan dhegaysano ayaynu ogaanaynaa inaynu qaraabo wada nahay oo waxa weeye kulligan aynu qaraabo nahay waxaa sugnaatay nebigu inuu saxaabada la hadlay oo yidhi inakum sataftaxuuna misr magaalada misr baad furan doontaan waa waddankan masr oo hadda loo yaqaan ee magaalada misr misra ayaad furan doontaan marka xilligaana weli lama furan oo islaamku ma gaarin masr markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu joogay kabacdi buu gaaray saxaabadii baa gaarsiisay wuxuu yihi marka fa idaa fataxtumuuha haddii aad furataan fa axsinuu ilaa ahlihaa dadka jooga wanaajiya fa ina lahum dimmatun wa raximan ballan iyo cahdi iyo raxim iyo qaraabay leeyihiin macnaha qaraabay nala yihiine magaalada markaa tagtaan masar dadka jooga yaa deganaa marka qibdiyiin baa deganaa qibdi baa la ohan jiray waa nimankii faraaciinta ah oo qibdiyiin baa la ohan jiray haye wuxuu leeyaha nabiga calayhi salaatu salaam qaraabay nala yihiine hagaajiya xaggee markay qaraabada kala noqdeen riwaayadna qaar waxay leedahay wasihiran iyo waxa weye xidid bay nala yihiin culammadu waa sharxeen xadiidkan waxay yidhaahdeen qaraabadu waxa weeye kaana haajara umu ismaaciil minhum haajara nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam ismaaciilna waa nabiyullaahi ibraahim wiilkiisii oo carabtan qurayshtu ay ka farcameen waayo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxa uu dhalay laba wiil ayaa farcamay nabiyullaahi isxaaq iyo nabiyullaahi ismaaciil nabiyullaahi isxaaq waxa uu dhalay waxa weeye dadkan ruumiyiinta oo cadcad iyo waxa weye reer bani israa'iil ayaa ka farcamay reer bani israa'iilna waa yacquub dadkan cadcad oo yurubiyaankaana waxay ka farcameen bay leeyihin mu'arikhiintu nin la yidhaahdo ciisuwa oo nabiyullaahi yacquub walaalkii ahaa labadaa nin marka nabiyullaahi isxaaq baa dhalay nabiyullaahi ismaaciilna quraysh buu dhalay marka nabiyullaahi ismaaciil hooyadii waxay ahayd saara saarana waa nabiyullaahi ibraahim bay isku dad ahaayeen oo ardu baabil bay ka wada yimaadeen haajara marka waxay ahayd qibdiya oo waxaa laga soo siiyey markii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu soo haajiray oo dhulkaa masar uu yimid ayaa ninkii jabbaarka ah oo daalimka ahaa oo dumarka ka qaadi jiray ragga markuu u yimid oo haaj uu damcay inuu saaro ka qaado nabiyullahi ibraahim ayay tiri ilaahay ow iga qabo markaasaa gardaduub loo qabtay oo uu isdhaqaajin kari waayey markaasuu beriyo wuxuu yidhi ilaahay ii bari waan iska kaadaynayaaye markaasay u bariday markaasaa ilaahay sii daayey kabacdi buu haajaro siiye oo addoona wuxuu yidhi kaxayso iyadana khaadim ka dhigo iga tag markaasay nabiyullahi ibraahim siisay haajara marka nabiyullahi ibraahim xaaskiisii bay noqotay waxay dhashay marka nabiyullahi ismaaciil marka haajara asalkeedu waa qibdiya oo waxay ka timid masar waxay leeyihin marka culummadu qaraabada uu nebigu sheegayo waa quraysh oo dhan ayaa waxa weeye carab oo dhan ayaa hooyadoodii ay ka soo farcameen ayaa waxay ahayd qibdiya sidaa daraaddeed markay qaraabay nala yihiine waxa weeye ha la ilaaliyo oo waxa weeye maaragtay qaraabadaas yaan lagu xadgudbin qaarna waxay yidhaahdeen meesha uu nebigu ka yidhi wasihranna wiilkii ibraahim oo waxa weye maaragtay wiilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ibraahim oo hooyadii ay ahayd mariya mariyadaas iyadana waxaa nebiga looga soo hadiyeeyey oo qibdiyay ahayd oo waxaa u soo hadiyeeyey xilligii nebigu joogay dadkii halkaa jooga waxa weye ninkii meesha haystay masar haddaba marka nebigana qara xibid bay la noqdeen qaraabana way noqdeen oo waxa ay leeyihiin qaraabo haddaba marka waxaa macalshaahidku waxa weeye haddii haajara oo carab oo dhan nabiyullaahi ismaaciil dhashay oo maanta waxa weeye haddii abtirsadaan nebiguba uu nabiyullaahi ismaaciil uu ka soconayo waxa weeye aada u badan soddon oday iyo siyaado ka soconayo soomaalidu marka inay wada qaraabo noqonayaan oo kulli iswada dhaleen oo qof walba uu qabiil walba waxa weeye ay iswada dhaleen waynu u jeednaa oo qof maanta soomaaliya haddii aad waraysatid waxaad arkaysaa inaad meel qaraabo ka noqotaan soomaalidu waxay ihahdaan oo ku maamahaan soomaali ha igu haybsan macnaha mar haddaad haybsatid oo sheekaysataan meel baa qaraabo ka noqonaysa haddaba marka soomaalidu waa wada qaraabo in dadka la xiriiriyo oo qaraabada qaraab ahaan loo xiriiriyo oo waxa weye maaragtay la wanaajiyo ayaa aad iyo aad u muhiimsan insha allahu tabaraka watacaala insha allah laba qodob baa haray waan soo boobsiinaynaa maadaama waktigu dheeraaday qodobka afraad waxa weeye tasilu raximaha walow kaanuu gayra muslimiin qaraabada waa la xiriirinayaa xataa haddii ay gaalo yihiin hadday xataa gaalo yihiin wa saaxibuhumaa fi dunyaa macruufan buu yidhi ilaahay waaridkii xataa wain jaahadaaka calaa an tushrika bi ma laysa laka bihi cilmun falaa tudicuma waaridkii hadday shirki ku amraan ha ka yeelin laakiin maxaa la samaynaya wa saaxibuhumaa fi dunya macruufa nebiguna wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ina aala bani fulan laysuu biwliyaai waa qaraabadiisii waa dadkii quraysh ahaa ayuu wuxuu leeyahay aniga awliye iima aha weli waxaa la yidhahdaa waa qofkaad jeclaanaysid oo saaxiibka ka dhiganaysid weli waxaa ii ah ilaahay buu yidhi iyo waxa weeye dadka wasaalixu lmu'miniin inamaa waliy allahu waxa weeye wasaalixu lmu'miniin weligaygu waa ilaahay iyo dadka mu'miniinta wanaagsan walaakin lahum raximun raxim bay leeyihiin qaraabo qaraabay leeyihiin abulluha bibalaa'iha bibalaaliha waan qoynayaa qoynta ay leeyihiin ay macnaha belligu waa qoynta waraabinta oo kale macnaha qaraabadan ku xiriirinayaa buu leeyaha nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ma goynayo muttafaqan caleyh quraysh oo nebiga maka ka soo saartay oo dhibtii lowata u geysatay nebigu wuxuu leeyahay aniga iima aha awliyo laakiin qaraabanimadooda waan ku xiriirinaya oo waa qaraabo qaraabadoodii ma goynayo hay inaguna maanta waa ujeedaan waxa weeye labadii isku abti ahaa labadii isdhashayba saa qoorta iskaga wada jaraysa oo islaynaya oo dhibaatooda isku geysatay iyagoo waxa waxay isku haystaan ayna jirin oo waxa weeye diin la-aan iyo ku dagaalamaya iyo waxa weeye qabyaalad iyo qurun iyo waxaan qayma lahayn wuxuu yidhi oo kale lama nazalat qowluhu tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin allihii subxaana qaadirkaa nabiga wuxuu ku soo dejiyey waandir udig baa la yidhi cashiirataka dadkaaga cashiiradaada alaqrabiina kuu dhow cashiira waa qaraabatu rajul inta kugu hareeraysan oo dadkaaga nebiga markay saa ku soo degtay ma oran nebigu marka aniga cashiiradaydu waa reer bani haashim keliya ma oran ee wuu istaagay buurta safuu fuulay wuu u dhawaaqay markay u yimaadeen ayuu wuxuu ka bilaabay qabiilkii sare oo kor kaga bilaabay yaa bani kacab ibni lu'ay waa qabiil sare oo waxa weeye qurayshta ka mid a oo kor ah anqiduu anfusakum min annaari naar ka badbaadiya marka waxaa laga yaabaa halkaan masale yarbaa ku jirta yaa bani kacab markuu nebigu yidhi hadda soomaalida haddii la yidhaahdo reer hebel xoogaa waxa weeye innaga waxaynu barannay keliya qabiilka intiisa xun baynu barannay war qabiilka ree dadka waa la odhan karaa reer hebel weeye oo waa la isku magacaabi karaa oo allihii subxaana qaadirkaabaa inaga dhigay ceebna ma aha laakiin qabyaaladaa xun waxa xun oo la diidan yahay waa qabyaaladda iyo sanam in laga dhigto oo la caabudo oo la isku laayo oo la isku dilo oo diinta lagaga tago laakiin qofku inuu yidhaahdo reer hebel baanahay u nasbo sheegto laa xaraja wax dhibaataa male waxa weye allihii subxaana qaadirkaabaa shucuuban waa qabaa'ila inaga dhigay wuxuu yidhi naftiina naar ka badbaadiya yaa bani murata ibna kacab war naftiina naar ka badbaadiya nebigu waa soo waday yaa bani cabdishams war naar ka badbaadiya naftiina yaa bani cabdi munaaf war naar ka badbaadiya naftiina yaa bani haashim anqiduu anfusakum min annaar si u soo waday ayuu reerkiisii ugu hooseeye yimid yaa bani cabdilmuطalib anqiduu anfusakum min annaar naar ka badbaadiya naftiina yaa faatima waa gabadhiisii anqidii nafsiki min annaar naar ka badbaadi naftaada fa inii laa amliku lakum min allahi shay-an ilaahay agtiisa waxba idin kama qaban karo waa kan marka macalshaahid gayra ana lakum raximan laakiin waxaad igu leedihiin qaraabo saabulluhaa bibalaaliha ay macnaha waan qoynayaa qoynteeda oo waan xiriirinayaa ay asiluhaa bilmacruuf wanaag baan idinku xiriirinayaa laakiin aniga naarna idinkama badbaadin karo jannana idama geyn karo haddiidan islaamin oo idinku iidan u shaqaysan dariiqii xaqa ahaa haddaba marka u fiirso waxaa muhiim jiddan ah inuu qofku ogaado qaraabadu inay aad iyo aad u fog tahay ee aadan isku soo koobin afarta qof oo aad taqaanid qaraabadu aad bay u fogaan karaa ilaa iyo kuwii aabbahaa dhalay ka shishay awowayaashaa dhalay dadkaasoo dhan baa qaraabo kula ah marka aad iyo aad bay u fog tahay qaraabadu waa in la ogaano waay haddaba marka nabiga calayhi salaatu wasalaam halkan iyagoo gaalo ah buu wuxuu leeyaha waan idin xiriirinaya marka iyagiioo gaalo ah ayaa dadkii la xiriirinayaa innaga laakiin maanta alxamdulilah dadkeennioo wada muslimiina waxa weeye baa la xiriirin laayahay oo gaalaba ilaahigii subxaana qaadirka ahaa ilaa wax yaroo hadda inagu bilowda in la helo mooye awal ma aynu haynin waxaa kaloo sugnaatay xilligii cumar ibnu khadaab radia allahu canhu gabar jaariyada oo waxa weeye addoona oo ay lahayd safiyata oo waxa weeye safiya waa xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam safiya ibnu xuyeyn oo asalkeeda yahuud ahayd oo soo islaam nabiga calayhi salatu salaam xaaskiisii ka mid ahayd ayaa addoontii intay cumar u timid waxay ku tiri ba la yidhi sida ay werinayaan maaragtay culummadu ayay inta u timid waxay ku tiri safiya waxay jeceshahay maalinta sabtida ay ku been abuuranaysaa oo macnaha yahuudnimay ku ku celin waxay leedahay yahuudnima ku jirto sabtiday jeceshahay oo jumcaha ka jeceshahay yahuudna way jeceshahay dadka yahuudiguna way jeceshahay cumar baa markaas u yeeray safiya wuxuu yidhi maxay tahay arrintan lagaa sheegay markaasay waxay tidhi fa ama sabti bay tihi maalinta sabtida fa inii lam uxibuhu ma jecli bay tihi mundu abdelani allahu bihi ljumuca intii islaam ilaahay iga dhigay oo jumcaha ilaahay noogu bedelay dee awel yahuuddu way qiimeyn jireen maalinta sabtida say haddaba u qiimeeyaan oo jumcahoodii wey laakiin anigu islaam baan ahayo dee maalin sabtida shaqo kumeli fa ama alyahuud nimanka yahuudda la yihaahdo fa ina lii fiihim raximan qaraabaan la ahay fa anaa asiluhaa waan xiriirinaya markaasi gabadhii la hadasho waxay tidhi maxaa kugu xambaaray jaajoosnimadan iyo inaad arrintan samaysid markaasay waxay tidhi gabadhii shaydaan baa igu xambaaray shaydaan baa iduubsaday markaase waxay tidhi idhabii tag bay tidhi fa anti xorun xor baat lagu fiirsada iimaanka salafu saalix saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim qofku markuu khalad galo addoommadooda ka mida markay arkaan inuu khaldan yahay oo uu toobad keeno wayba xorayn jireenba wayba xoraysayba oo iska sii daysay cumar ibn khadaab radi allahu canhu marka dee waxa weye markaa waadix kuma inkirin haddaba halkaa waxay inooga caddaatay in xataa haddii aad qaraabadii ay gaalo noqdaan in la xiriirinayo oo aan marnaba la goynaynin waayo nebigu wakaa inoo caddeeyey oo le anigu qaraabadii idinkoo gaalo ah ayaan ida xiriirinayaa laakiin awliye ka dhigan maysid oo waxa weeye awliyadaadii ma aha waayo naxariis iyo wanaag baa la rabaa diintan islaamkuna waa diinu raxma wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin buu yidhi ilaahay haddaba marka mafhuumkaa waasica ayaa la rabaa in lagu fahmo qaraabadii oo aad ogaatid inay qaraabadu aad iyo aad u weyn tahay ee aynan ahayn afarta qof oo aad taqaanid oo kugu hareeraysan bal waa inaad aad iyo aad u fogeysaa qaraabada haddaba marka qaraabada maxaa lagu xiriirinaya waa inaynu fahanaa xaqiiqatan qaraabada maxaa lagu xiriirinaya soomaalidu waxay u yaqaaniin xiriirinta in lacag laysa siiye keliya ma aha qaraabada xiriirinteedu in lacag laysa siiye keliya waayo dadkii maanta waxay noqdeen cabdu dirham oo diinaar in ucdiya radiya wain lam yucda sakid dadkii maanta haddaadan lacagiisii buu kuleeyahy haddaad tidhaahid ma hayo waa kala dhimateen marka taasi waa khada weeye cabdu dirham wa dinaar yaan la noqonin oo ha la iska ilaaliyaa addoonka lacagta in la noqdo qaraabadii marka haddii aad haysid awooddaada waxaad ku xidhiirinaysaa wixii aada awoodi kadhidoo maala mar maal baa lagu xidhiirinaya mar waxaa laga yaabaa inaan maal lagaaga baahnayn ee lagu xidhiirinayo salaanta iyo xiriirka iyo jacaylka iyo wanaagga iyo ka warqabka xaaladoodii laga warqabayo intaasoo dhan waxaana muhiim jiddana walowba ha noqoto wax kaleba haddii la waayo in salaanta laysku xidhiiriyo salaanta in xataa laysku xidhiiriyo waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam bulluu arxaamakum walow bisalaam ku qooya qaraabadiina bedelku waa qoynta weeye ay macnaha xidhiiriyo qaraabadii ku xidhiiriya wax kaleba haddaa weydaan walow bisalaam salaamna allah ka dhige imaamu lbazaar ayaa warinaya xadiidka cabdullahi ibn cabaas ka warinaya waana xadiid xasana sida sheikha albani ku caddeeyey raximahullah fi saxiix aljaamic saqiir haddaba marka qaraabadii waad ka warqabaysa oo waxa weeye wixii dhaqaalo u baahan markaas oo aad awoodidoo wax dhaantid waxaad ku xiriirinaysaa maalkii wixii aad markaa maal u heli karin ka warqabka iyo waxa weeye telefonka iyo waxa weeye salaanta iyo siyaarada lasoo siyaaranayo ayaa lagu xiriirinaya waxaan kaloo marka muhiim jiddana qodobkaana ugu dambaysiinaynaa kusoo gebagabaynaynaa tasilu raximahaa wa in lam yasiluuha dadka qaar baa waxaa dhici karta inay yidhaahdaan aniga qaraabadii hadday ixiriiriyaanna waan xiriirinayaa de hadday igooyaanna waan goynaya maya akhi fillah wa ukhti fillah qaraabada waxa weeye xiriirinta rismiga ah waxa weeye qofka marka la gooyo isagu xiriirinaya kaas ayaa la yidhahdaa qaraabo xiriirin run ah markuu isagu ku gooyo qofku adigu xiriiri waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ina dhahaya laysa alwaasilu bilmukaafi ma aha kan qaraabada xiriiriya midka abaal gudaya almukaafi waxaa la yidhahdaa qofka siday soomaalida odhan jireen siyaaro siyaaro ku gud salaan salaan ku gud saxan saxan ku gud waxaasi qaraabo xiriirin maaha ma aha inaad tidhaahid qofka hadduu wax isiiya waxbaan siinaya hadduu isoo salaamo waan soo salaamaya hadduu isoo dhoweeyo waan soo dhoweynaya haddii kalena uma dhaqaaqayo la nebigu wuxuu leeyahy laysa alwaasilu bilmukaafi ma aha kan wax xiriirinaya kan abaal gudaya walaakin alwaasilu aladii idaa qadacat raximahu kan qaraabadiisu markay gooyaan wasalahaa xiriirinaya wey midka saxiixa oo ugu wanaagsan oo waxa weeye qaraabo xiriiriye runta ah waxa weeye oo ugu fiican kan marka lagu gooyo xiriirinaya qofkii waa ku gooye markaasaad adigii xiriirinaysa oo adigii u tegaysa oo waxa weeye aad adigii markaa hagaajinaysa xadiidkan imaam albukhaari baa warinaya u fiirsada xadiidkan nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid wuxuu yidhi ya rasuula allah ina lii qaraaba asiluhum wayaqdicuuni wayaqdicuuni qaraabaan leeyahay anigu waan xiriirinayaa iyaguna waa igoynayaan wanaag baan u samaynayaa xumaan bay igu samaynayaan bal u fiirso anigii wanaag baan u samaynaya wayasiuuna ilaya anigana xumaan bay igu samaynayaan wa axlumu canhum wayajhaluuna calayhim waan u dul qaadanayaa iyaguna jahli iyo xumaan bay igu samaynayaan oo dhibaata ii geysanayaan maxaan sameeya qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam lain kunta kamaa qulta haddii sida aad sheegtay ay tahay faka'annamaa tusufuhum almal adiga oo siinaya weeye oo waxa weeye melka waa ramaadka dambaska kulul adiga oo dambas kulul adoo siinayoo kale weeye macnaha waxay la mid tahay ee iyagoo naar adoo cunsiinayoo kale qofka markii uu qaraabadii xiriirinayo qofkii ku xiriiriyey adigii markaa xumaysid hadda naar baad shaqaysatay waayo sababto waxa weye qofkaani waajibkiisiibuu ka soo baxay adigiina xumaan baad ku abaalgudi wuxuu kaloo yihi nebigu markaa faa'ido kusii daray walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun calayhim maa dumta calaa dalik inta aad saas samaynaysid oo adigu aada xiriirinaysid ilaahay baa adigana kuu hiilinaya oo rabbigii subxaana qaadirka ahaa xaggiisa ayaa waxaa lagaaga taageeraya oo kula jiraya in adigii waxa weye lagaaga hiiliyo waad ka guulaysanaysaa marka haddaba marka ikhwaani fillah axaadiidtaa faraha badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxay inoo caddaynaysaa inaad qaraabadii xiriirisid hadday doonaan ha ku gooyeen iyagii in alle intii aad awoodi kadhib adigu xiriiri wanaag wixii aad u samayn kadhid u samee wax alla wixii xumaana iyo khalada ay kugu sameeyaanna waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa ugu sabir waayo sababtu waxa weye adigu waxaad shaqaysanaysaa ajar iyo wanaag ayaad shaqaysanaysaa iyaga ayaa laga rabay marka inay ajar iyo wanaag sidoo kale shaqaystaan hadday marka iyagii xumaan kuugu bedeleen adigu waxa weeye qaraabadii xiriiri ajarkaagana shaqayso oo wanaaggaaga la imow haddii markaa aad saan ku dadaalna ikhwaani fillah oo halkaa inooga caddaatay qaraabadii mafhuumkeedu inuu yahay mafhuum aada u ballaaran oo loo baahan yahay in waxa weeye qaraabada aada loo xiriiriyo wax walbo wanaagoo la tari karana loo sameeyo aan marnaba la goynin in la iska ilaaliyo in aan marnaba la goynin wax lagu sadaqaysto wanaaggaas oo dhan loo galo ayay aadaabta islaamka iyo diinta islaamku ina baraysaa insha allahu tabaaraka watacaala allihii subxaana qaadirka hayna waafajiyo rag iyo dumarba meel walba aynu joogno inaynu qaraabadeena xiriirino ilaahayna hainoo fududeeyo intaa ayaan kusoo gebagabaynayaa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين waxa alla wixii aan khaldayna ilahay baan uga toobadkeenayaa waxa alla wixii aan saxana ilahay baan ku mahadinayaa idinkana ilaahayda ka dhiga aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana wallahu aclam